محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم كما لطفت في عظمتك دون اللطفاء وعلوت بعظمتك على العظماء وعلمت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك وكانت وساوس صدورك العلانية عندك وعلانية القول كالسر في علمك وانقاد كل شيء لعظمتك وخضع كل ذي سلطان لسلطانك وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك اجعل لنا من كل هم أسبحنا فيه وأمسينا فيه فرجا ومخرجا اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلاتك وعدد معلوماتك وملء أرضك وسماواتك أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم إخوتي وأحبابي في الله الله سبحانه وتعالى يرغبنا في عمل الآخرة الله سبحانه وتعالى سمى أعمال الآخرة تجارة تنجي من العذاب يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة عملك آخرة إلهي وحقوق المامي تجارة بل هي أربح تجارة تجارة أبو فائدة بدن وتجارة عملك آخرة الأعمال الصالحات هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم tijaarada markaad maal qaado oo tijaarayso faa'iidada laga doonayo waa ziyaadatulmaal inaad faa'iido dheeraada hesho maal ku ziyaado tijaarada laakiin ilaahay wuxuu ku tilmaamay waa tujaara tunji min alcadaab yunjiikum min cadaabin aliim tijaarada dhabtaa taas wey tijaaro kaa badbaadinaysa cadaabka oo cadaabka kaa difaacayso tijaarada dhabtaa taas wey mida lagu faa'iiday ee lagu ribxay taas wey tijaarada waa maxay tu'minuuna billaahi warasuulih iimaanka la imaada صaxixu اliimaan tu'minuuna biاllahi warasuulih watujaahiduuna fi sabiili اllah almujaahadatu mujaahadaة الnafs fii mardaati اllah fii ma yurdi اllah naftaada ku boori kuna dadaal nafta kula dagaal waxa ilaahay raalli gelinaya subxaanahu wa tacaala biamwaalikum wa anfusikum tijaaradaas aada gelaysaan waa maxay jihaadka aada gelaysaan waa maxay aljihaad biamwaalikum biinfaaqihi fii mardaati illaah inaad maalka ku bixiso weeye meesha khayr ka badan hada huwa aljihaad wa anfusikum naftiinana inaad ku bixisaan wey mujaahadada waxaa ugu sarrayso oo ayada ugu dambayso waa naftaada oo jihaadka geliso wey liiclaayi kelimat illah maalkaagana waa inaad u quurto liiclaa'i kelimat illah inaan ilaahay diintiisa ku korin dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun kaasaa idiin khayr badan haddaad garanaysaan baa ilahay leeyahay. tijaarada khayrka badan wataa atijaara tijaarada khayrka badan ee ribaxeedu marba uuna khasaaraynin waa midaan ilaahay laga- lala galay subxaanahu wa tacaala atijaara maca allah tijaara maca allah hawaabuhaa wa jazaauhaa aljanna haddaad ilaahay tijaaro la gasho tijaarada faa'iidada aad ku faa'iidaysa waa maxay faa'iidada ugu qaalisan way aljanna wa rida allahi subxaanahu wa tacaala ilaahay ridihiisa iyo jannada way dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun yakfir lakum dunuubakum wayudkilkum jannaatin tajri من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم واللبان وين لبان وين وين تجارة لغو فائدة لغو ربحي تاس وين وقال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور هو قرآن كأغرنا إياه وحا إلهي يدي بين بحنا إياه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية waxaan siinay maalka aan siinayna way bixinayaan kor iyo hoosba way bixinayaan yarjuuna tijaaratan lan tabuur maxay rajaynayaan tijaaro aan marnaba khasaarayn tijaaro aan khasaarin bay rajaynayaan alinfaaq fi sabiili illah aljihaad fi sabiili illah maxaa ilaahay ku magacaabay subxaanahu wa tacaala tijaaratan lan tabur mudaras bin cabdillaahi ninka la ohan jiray kaana yaquul mudaras bin cabdillah haadihi aayat lquraa aayaddan waa aayadda quraada way dadka qur-aanka yaqaan macnaha qur-aanka fahmayo yatluuna kitaab allah wa aqaamuu salaa wa anfaquu mima razaqnaahum sira wacalaaniya يرجون تجارة لن تبور الله سبحانه وتعالى إن بدن بو قرآنك وحوغا ورميا الإنفاق في سبيل الله مالك إلهي ونسيي إن أنكو بحنو ماشا ونأكسن انتبه قرآنك الوسع عن علمي عبادك استوقالي waxaa lala xiriirinayo waa inaad buurto waxa ilaahay uu guudhiyo intaa waxaana loogu tarqiibinaya waxaa weeye maalka ama adduunyada nafta way jeceshahay nafta way jeceshahay sida aan maalka u jecelnahay waa inaan jannada u jeclaano waxaad jeceshahay waxaad ka sii jeceshahay ku gado yaa ilaahay ku leeyahay subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu mima razaqnaakum min qabli an yaأtiya ywm laa baycu fiihi walaa khilaaf maalinta aakharo uun beec jirin maalintaa wax walba waa iibsanaysaa laakiin lagaa beec kaama soconayo yani xaqiiqadii baad aragtay maalintaa maalinta beecuuna jirin rafiiquusa jirin saaxiibuusa wax ku qabanaynin maalintaa wax ula baxa وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض waxaan idinku irsaaqnay kiisa wanaagsan bixiya wax wanaagsan ka bixiya waxaan ku irsaaqnay waxa aad dhulka kala soo baxaysaana ilaahay idin siiyey fawaa'ida aad helaysaan waa min risqilah wax wanaagsan ka bixiya walaa tayamamu alkhabiis minhu tunfiquun markaad wax bixinaysaan waxa liita ha bixina lianna waxaad wax u bixinayso waa wixii wax ugu qaalisanaa wey maa cinda allah waxa ilaahay agtiisa ah waa jannade aqlaa min kulli qaalin wax kastoo qaali ayadaa ka qaalisan lidaalika waxaa la rabaa inaad bixiso ood u doorto aqlaa maa cindak أنفق أغلى ما عندك تجد عند الله أغلى ما عند الله رضا الله والجنة رضاء الله والجنة لبدا إلهي وسحر قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون janno ma helaysaan wanaag ma gaaraysaan ilaa aada bixisaan waxa aada jeceshahay cajiib qur-aanka fiiri tamsiilka uu ka bixinayo infaaq fii sabiili illah lan tanaalu lbir xataa tunfiquu mima tuxibuun saxaabadu siday ahaayeen wasalafu haadihi اlumma markay dhagaystaan ilaahay qowlkiisa subxaanaه wa tacaala wa qowla nabiyihi اlkariim salى اllahu alayhi wasalam markiiba way ka jawaabi jireen aayaddan markay soo degtay abu dalxa istaagay yaa rasuul اllah ilaahay wuxuu leeyahay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun ilaahay wuxuu leeyahay janno iyo wanaag ma helaysaan ilaa aada bixisaan waxaad jeceshiin maalkayga waxaan ugu jeclahay be- beerta la yidhaahdo alburayxa wa ina axaba amwaali alburayxa beer weyn oo masaajidka madiina kasoo horjeedkiisa ku taalay istiqbaari lmasjid fiiha maa-un cad biyo macaan bay lahayd marar buu xataa rasuulku geli jiray calayhi salaatu wasalaam oo wax yar uu ku nasan jiray waa beer aada u qiimo badan oo timirteeda iyo cinabkeeda iyo timaarteedu ay isqabatay markaasuu yidhi maalkayga waxaan ugu jeclahay beertaas wa inahaa sadaqatu lilaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay baan u hormarsaday wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam bakin laka yaa abaa dalx beertaa waan bixiyey buri yaa rasuul allah inahaa sadaqatu lilah dachaa xaysu araka allah meesha adiga aada aragto inay khayr tahay gel aduu dhig wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ijcalhaa fii aqribaa'ik qaraabadaada u qaybi daaka maalun raabix daaka maalun raabix waa maal ribxay wey wuu qaybiyey marka abudalxa beerdi wanazalat qowlahu tacaala bixinta maalka ilaahay wuxuu ku tilmaamay tijaaro ilaahay wuxuu ku tilmaamay infaaq ilaahay wuxuu ku tilmaamay qard قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه فيضاعفه له وله أجر كريم من ذا الذي يقرض الله فقام أبو الدحداح أبو الدحداح بأستاذي رضي الله عنه فقال يا رسول الله الله يسألنا سبحانه وتعالى القرض إليه إلهي وحنا سؤال يا إن ورتي صوح دقنا نعم يا أبا الدحداح ولكم الجنة إلهي وحرم ارسلوا إليه إليه جنة لجسينا يا يا رسول الله waxaan leeyahay laba beer baan leeyahay labaduba waan bixinayaa maya wuxuu yidhi mid hayso midna bixi taasaa kuu khayr badan faqaala yaa rasuul allah waxaan bixinayaa marka midda ugu khayr ugu khayrka badan labadayda beerood midda ugu fiican beer baan bixinayaa fiiha sittu mi'ati shajara beer baan bixinayaa dhexdeeda ay ku taalo lix boqol oo geed baa ku yaala oo midhaha bixiyey beertii buu aaday umu daxdaax waa xaaskiisii oo beertii dhex joogta ayadii carruurteedii buu u dhawaaqay yaa umma daxdaax ukhrujii beerta isaga soo bax beertan waxaan u horumarsaday ilaahay agtiisaan dhigtay ee ka soo bax beerta anagu ma lihin maanta laga bilaabay faqaalat um faqaalat umu daxdaax rabixa albaycu yaa abaa daxdaax rabixa albayc waa beec lagu faa'iiday abaa daxdaaxow beecaad gashay maanta cajiib saxaabadu rijaaluhum wa nisaa'uhum waxay ahaayeen dad cajiib oo ma ayna ka dhixi jirin aabbuhu hadduu maalka wada bixiyo hooyadu waa ku farxaysaa hadduu yidhaahdo khayr baana lagu yeeraya waxay leedahay bixi de waxaan haysana bix waxaan haysana bix maa sha allah wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam kam inteebaa geed jannada ku yaallo oo midhihiisu ay sidaa u laalaadaan baa isu abidaxdaax leeyahay oo jannada dhexdeeda ugu yaallo calayhi salaatu wasalaam kam intee geed oo dhashay baa abudaxdaax leeyahay jannada ku yaalla qur-aanku walaalayaal wuu nala hadlayaa awalunaa wa aakhirunaa dadkii hore iyo dadkan dambeba qur-aanku waa la hadlaya ilaa qiyaami saaca lianna sacaadadoodaa ku jirta liibaantooda waxay ku liibaanayaan waxa ay dadkii hore ku liibaaneen unbay liibaanteennuna ku jirtaa waxaa la doonayaa inaan liibaanta ka raadino meesha ilaahay noogu sheegay subxaanahu wa tacaala waa inaan aamino taas in allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum اljanna mu'miniinta ilaahay naftooda iyo maalkoodu ka iibinaya muxuu kaga gadayaa bianna lahum ljanna bianna lahum ljanna maanta waa maalin ramadaan ah oo jimco ah fii zamanin mubaarak fii shahri ramadaan fii makaanin mubaarak maalin jimco ah oo ramadaan ah fii makaanin mubaarak baan ku sugannahay fii bayt illaah waxaan maanta u bixinaynaa nunfiqu maalan lijihatin mubaaraka libayt illaahi subxaanahu wa tacaala guriga ilaahay baan maanta wax u bixinayna maanta waa inaan guriga ilaahay wax u bixino jannada inaan iibsano way jannada inaan iibsano way waxaad og tihiin dhammaantiin walaalayaal baahida aan u qabno haddaan islaamka nahay masaajidda iyo maraakiista islaamka baahida aan u qabno waa garanaysaa dhulkeennan aan joogno masaajideenna waa yar yihiin maraakiisteenna diiniga waa yar tahay shicaarkeenna islaamka waa yar yahay dadka muslimiinta ee maanta joogo waxaa laga doonayaa fii north america ku sugan inay ihtimaam dheeraada la yimaad qofku waa inuu fikiro waa inuu ka qayb qaato dacwada diinta masaajidda dhisideeda waa inuu ka qayb qaato masaajidda inaan dhisno way masaajidka inaan inaan dhammaystirno way walale masaajidku dhammaystir buu u baahan yahay badan weliba meel aan xoogaa ku tukano un baan samaysanay laakiin dhammaystirka masaajidka markii la yidhaahdo masaajidka ka uma joogo masaajidka waa inaan dhisno way waa inaan dhammaystirno oo markaan masaajidkan dhisno masaajida kalena aan dhismaheeda ka qayb qaadano taasaa la doonaya waxaan ilaahayna siiya aan u quurno meesha ilaahay uu jecel yahay subxaana wa tacaala maanta masaajidkan lacag ururinaya jazaakum allahu khayr waa maalin khayr badan oo ramadaan ah waxaa la doonayaa inaan noqono midla saxaaba